بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده الامين نبينا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ودرسي اللحاد كتابك سفينه الصلاه للشيخ عبد الله بن عمر الحضرمي رحمة الله عليه waxa uu ka bilaabmayaa arrinka afraad ee ka mid ah arrimaha buriye salaada mubdilaatu salaa ayaynu ku soo guda jirnay waxaynu soo qaadanay saddex arrimood oo salaada buriya wuxuu yihi musanifku raxmat ullaahi calayh الرابع أن يتحرك حركة واحدة مفرطة أو ثلاث حركات متوالية عمدا كان أو سهوا أو جهلا الرابع مبطل كأفراد أما أرن كأفراد برية صلاة أن يتحرك وإن قفك دقاق حركة دقاق واحدة كلئة لكن مفرطة حد قذب أه oo markaa xadka bax ah aw halaatha xarakaatin ama saddex dhaqaaq oo mutawaaliyatin isku xigxiga camdan kaana ulakac ha noqdo dhaqdhaqaaqaasi aw sahwan ama si markaa is-ogaansho la-aana ha noqdo iyo sahwi aw jahlan ama cilmi darro daraaddeedba ha noqdo arrinka afraad ee salaada buriyaa waa dhaqdhaqaaqa salaadda markaynu ku jirno inaynu xasiloonaano ayaa la doonayaa oo dhaqdhaqaaqa aynu iska ilaalinno hadduu qofku dhaqdhaqaaq iyo xarakada badiyo salaaddu way ka burtaa saddex goorba dhaqdhaqaaqa salaaddu way ku burtaa labuu musanifku sheegayoo midka koobaad waa dhaqaaq xadka bax ah yaanu badaninba e laakiin waa qaab fool xun oo xadgudub ah sida inuu boodo oo kale qofku hadduu boodo waxaa la odhanayaa bootadii de waa hal dhaqaaq laba dhaqaaq ma aha haddana salaaddii way burinaysaa maxaa yeelay wax fool xun weeye waa xaraka waaxida laakiin faaxisha mufrita xadka bax weeye wax fool xun weeye salaaddii markaa munaafi bay u noqonaysaayo way burinaysaa arrinka labaad ee salaadda burinayaa dhaqdhaqaaq uu qofku la yimid haba yaraadee oo uu ciyaar ugala jeeday hadduu iska ciyaaro sida inuu qof sidaa ku yidhaahdo oo kale farta u taago isagoo markaa nooc ciyaara ay ka tahay salaaddii way burtay maxaa yeelay lacibka iyo ciyaartu munaafi iyo wax ka soo horjeeda salaaddii oo gebi ahaanteedaba ka soo horjeeda iyay tahay sidaa daraaddeed salaaddii iyana way burinaysaa waxaa kale oo salaaddii burinaya dhaqdhaqaaqu isagoon labadaa midnaba ahayn mid xadkabaxoo fool xun ma aha mid ciyaar loogala jeedayna muu ahayn se wuu batay kol hadduu bato iyadana salaadda wuu burinayaa marka haddaba markuu bato halkee lagu xadaynayaa goormaa la odhanayaa wuu batay waxa markaa culimmadu ay yidhaahdeen saddex dhaqaaqoo isku xigxiga hadday noqdaan dee waxaasi wax badan weeyaan markaa salaaddii way buraysaa la kala qaadi maayo dhaqdhaqaaqaa salaadda burinaya ma camdiya ulakasbaad u samaysay mise waad is-ilowsanay mise jaahil baabad ka ahayd oo salaadda in dhaqdhaqaaqa laga ilaaliyaba maad aqoon waa isku midun waxaasoo dhammi marka dhaqdhaqaaqu markuu yar yahay uu saddex xarake ka yar yahay ciyaar iyo wax fool xunna aanu ahayn salaadda ma jebiyo ama ulakas ha noqdo ama sahwi ha noqdee hadduu saddex iyo wax ka badan gaadhana salaadda wuu jebiyaa ama ulakas ha noqdo ama sahwi ha noqde oo waxay yidhaahdaan yastawii fi lxarakati ama fi amali fi lcamali sahwuhu wa camduhu camalka iyo dhaqdhaqaaqa salaada dhexdiisaa waxaa isku mida sahwigii iyo camdigiibaa isku mid a hadduu yar yahayna sahwi iyo camdiba salaadda kaa jebin maayaan hadduu batana sahwi iyo camdiba salaadda way kaa jebinayaan markaad laba ragcadood tukatoon haddaad isilowdo ood ka baxdo iyadoo laba kale kuu dhiman yihiin ood iska kacdo ood iska socoto ood iska lugayso salaadaasi way burtay hadda waa sahwiya la soco oo isma ogid waxaad moodaysaa inaad salaad ku jirin laakiin waxaa leey mar haddii dhaqdhaqaaqii uu batay sahwi iyo camdi looma kala eego salaaddii saasay ku burtay dadka qaarkood baad arkaysaayo salaaddii markuu galo unbuu dhaqdhaqaaq bilaabay madaxa xoqo sidan kale same shaarka hagaajiso maantoo dhan labadiisii gacmood fadhiisanba maayaan kaasi salaad ma le salaad ma laha hadduu doona ha yidhahda ismaan ogeynba ku soo celi salaaddii baa leeyahay kuwii ag joogay hadday yidhahdaan maantoo dhan sidaad ubaad haysay salaaddii waa soo celis oo salaaddii may asixin kol hadday caddaatay inuu xarako badan sameeyey alraabicu markaa ka afraad an yataxaraka waa inuu qofku dhaqdhaqaaqa xarakatan waaxidatan dhaqaaq keli ahba laakiin mufriطatan mid markaa xadkabaxa oo fool xuna aw alaaa xarakaatin ama saddex dhaqaaq oo mutawaaliyatin isku xigxig haddaan isku xigxigin halkan uu xoqday wuu dhigay haddana waxoogaa kadib uu haddana xagga hoose haddana waxa weeyaan uu haddana gacantii u dhaadhiciyey markaa salaaddii markaa burin mayso haddaan isku xigxigin sidoo kale waxay yidhahdeen hadday xataa isku xigxigto lakin ay khafiif tahay sida maalan markii madaxii uu halkan uu xoqanayey wuu markaa ku celceliyey gacantii mu wada dhaqdhaqaajina faraha unbuu dhaqdhaqaajiyey markaa salaadu ka buri mayso hadduu laakiin gacantoo dhan sidaada guro dee taasi khafiif maaha baa lay markay fardhaq aad dhaqdhaqaajiso ayuunbay markaa khafiif noqonaysaa lakiin haddaad gacantii wada dhaqdhaqaajiso salaaddii way buraysaa aw alaaa xarakaatin ama saddex dhaqdhaqaaqoo mutawaaliyatin isku xigxiga oo aan khafiifna ahayn weeye camdan kaana ulaka sidaasi ha ka noqoto aw sahwan ama sahwi ha ka ahaato aw jahwan aw jahlan ama cilmi darra ha ka ahaato alkhaamisu ka shanaad an yaakula waa inuu wax cuno aw yashraba ama cabo qaliilan wax yar camdan oo u kasay fain kaana sahwan hadduu sahwi yahay aw jahlan ama cilmi darro yahay wa cudira oo markaa loo cudurdaarayo jaahilnimadiisa loogu cudurdaarayo lam tabtul ku buri mayso bilqaliili cuniddii iyo cabiddii yarayd wa batalad way ku buri bilkaiiri kii badnaa cuntadii iyo cabbitaankii salaadda iyadana looma ogola haba yaraato ama ha badnaato haddii uu ogaan qofku wax u liqo ama wax u cabada u cabo kabashaba ha noqote ee salaaddii way buraysaa mar hadduu camdi yahay kol hadduu camdi yahay wax liqo aan candhuuftiisa ahayn salaaddii way ka buraysaa uu soo afuray xoogaa saabuuse iyo baa ku harsanaa deetana uu isdareemay wuu iska liqay waa burtay salaadaasi haddii markaa isagoo candhuuftii liqislahoo aan waxba dareensanayn un ay wax raacaan aanu ogeyn oo markuu hunguriga marayuun uu dareemo celin kari waayo salaadda taasi kaga buri mayso mar haddaanu celin karaynin salaadda ka burin mayso laakiin wixii uu tufi karayay ama uu celin karayey waxaa ku waajiba inaanu liqin haddii markaa waxaa hunguriga maray uu yar yahay sahwigii iyo camdigii waynu kala qaadayo camdigii unbaa salaada burin amaa hadduu badan yahay hadduu badan yahay oo de iskaba qadeeyeyba ama uu koobba laacay oo iska cabbay kaasi isaga waxa weeye haddii uu sahwi yahay ama maaragtay waxa weeye jaahilnimo ay tahay ka tahay jaahilnimo ay ka tahay iyo haddii uu u kasay waa isku midun kii u kasay mar hadduu wuxuu wax badan yahay kii u kasay iyo kii jaahilka ahaa iyo sidoo kale kii caamidka ahaa waa isku mid oo intaba salaaddu way ka buraysaa mar hadduu wuxuu batay haddii laakiin uu wax yar yahay kii caamidka ahaa way ka buri kii saahiga ahaa ee is-ilaaway ka buri mayso kii jaahilka ahaa ee cilmi darro ay ka ahaydna waynu kala qaadioo cudurdaar ma leeyahay jaahilnimadu mar walba mar walba qofka uma cudurdaarto uma uma shafaaco qaada e jaahilnimadiisaasi mid cudurdaar la ma tahay baa la eegi mise waa mid gaboodfal iyo aabbayeelid la-aan ku timid haddii gaboodfal iyo isagoon dan ka lahayn waxa salaada burinaya inuu barto ay ku timaado way ka burinaysaa salaaddii haddii se aan qofkani dee meel culama joogtaba aanu joogin oo baadiye fog uu ku nool yahay oo cid wax barta aanu haysan ama uu hadda uun soo islaamay oo salaaddiina ay qabatay waa loo cudurdaarayaayo markaa cabbitaankii yaraa iyo cuniddii yarayd ee jaahilnimada uu markaa ula yimid salaaddii ka burin mayso alkhaamisu wiilka shanaad an ya'kula waa inuu wax cuno aw yashraba ama cabo qaliilan wax yar oo camdan laakiin uu ula kasay fain kaana sahwan hadday sahwi ay ka tahay aw jahlan ama cilmi la'aan ka tahay wa cudira jaahilnimadiisana loogu cudur daarayo oo uu yahay qof aan isagu gaboodfal samaynin lam tabtul bilqaliili wixii yaraa ku buri mayso wa batalat bilkaiiri ay fii kulli xaalin wixii badnaa isaga salaadu way ku buri ama camdi ha noqdo ama sahwi ha noqdo ama jahli ha noqde aw jahlan wacudira lam tabtul bilqaliil wabatalat bilkaiir nuskhadaydu way soo laba jeer celinaysaa asaadisu ka lixaad ficlu shayin wax in la sameeyo min muftiraati asaa'imi wixii ninka sooman afurin jiray ah gayri alakli washurbi marka laga yimaado cunid iyo cabid cunid iyo cabidi xukunkoodii waynu soo sheegnay iyaga salaadda miyay burinayaan mise ma burinayaan waxyaalihii kale soonka burin jirayna salaadana way jebiyaan wax kastoo soonka jebiyaa salaadana wuu jebiyaa sidaa ula soco wax kasta oo la yidhaahdo soonku kaa jebinayaa salaadana wuu kaa jebinaya laakiin wax kastoo salaada jebiyaa soonka wuu jebiyaa ma odhanayno waxyaalo badanoo salaada uun jebiyoon soonka jebin baa jira laakiin wax alliyaalo waxa soonka jebiyaa say u dhan yihiin iyaguna salaada way jebiyaanoo salaadu waxaa la yidhi way ka jilicsan tahay soonka soonkaa ka adkaysan og waxyaalo soonku u adkaysto hadduu qofku intuu islaawo qadeeyuu qadada ka dhargo soonkiisii maxaynu odhanaynaa wuu u jiraa oo kama burayo maadaama uu islowsanaa laakiin waa adiga arkayay salaadda oo haddii uu si fiican wax u cuno ama uu wax u cabo isagoo salaadda ku jira salaaddii way buraysaa haddaba waxyaalihii kale soonka jebinayna waa saas oo kale xaakadii oo kale hadduu qofkii xaakadii soo gooyo oo marka afka ay ku soo dhacdo dee inuu celiyo looma ogolo soonkii way ka jebinaysaa salaaddiina waa la mid adigoo salaaddii ku jira haddaad qufaacdo oo xaaka kaa soo boodo meeshii aad ku ridi karto jaabkana allaha ka yeele waa inaad iskaga rido laakiin waan liqayaa salaaddii bay kaa burinaysaa iska ilaali ficlu shayin wax in la sameeyo oo min muftiraati saa'imi waxyaalihii saa'imka afurin jiray ah qofka sooman wixii afurin jiray wax ka mid a inuu qofku sameeyo ayaa iyana ka jebinaya salaaddii hayr alakli washurb marka laga yimaado akligii cuniddii iyo cabitaankii aan hore usoo sheegnay asaabicu ka toddobaad qaطcu niyati niyadii oo la gooyo kaan yanwiya si isagoo niyooda alkhuruuja min asalaati inuu salaaddiiba ka baxay adigoo salaaddii ku jiro haddaad niyooto salaaddii waan ka baxay baad qalbiga ka tiri afka waxba kamaad odhan afka haddaad ka tiraa dee hadalkaa kaa burinaye afka waxba kamaad odhan laakiin wuxuunaad ka tidhi qalbiga salaaddii waan jaray sidaa markaad tidhaahdo dee salaaddii waa burtay kol haddaad niyootay inad salaaddii ka baxday salaaddii way burtay oo ma xamilaysa intaasi niyadaa aad goysay salaaddu ma xamilayso qaطcu niya niyadoo la gooyo kaan yaniyooba si isagoo niyooda alkhuruuja min asalaati salaaddii inuu ka baxay athaaminu ka sideedaad tacliiqu اlkhuruuji minhaa ka bixidda salaadda inuu wax ku xidho ka bixiddii salaadda inuu laalaadiyo meel ka soo laalaadiyo meeshuu ka soo laalaadinaya waa maxay waxbuu ka soo laalaadinaya dhicitaankiisa kaan yani oo se isagoo niyooda idaa jaaa zaydun zayd hadduu markuu yimaado kharajtu minhaa salaaddaa waan ka baxaya hadduu zayd soo galo ama iska galo hadduu muadinku aqiimo waad ka bixi uune horta iska gal masaajidkii markuu soo galay ayuu iska xidhayoo isagoo niyadiisu tahay hadduu mikrofoonka qaato muadinkiio aqiimkii bilaabo inuu ka baxayo uunoo uu markaa de waxa weeyaan safka iska gelayo salaadaasi mabay guntamin kol haddaad niyadaa ku gashay mabay guntamin adigoo niyo caadiyaho inaad dhammaysato ah ku galay haddaad isagoo dhaqdhaqaaqaya aad aragtood istiraahda markuu maaragtay hadduu bilaabo aqiimka iskaga baxna kaba baxdayba salaadba kuma jirtide waxbaha sii wadi marka tacliiqu اlkhuruuji minhaa ka bixidii salaada oo wax lagu calliqo haddii albaabka laygu garaaco waan ka bixiyo waan furi haday sidaa noqoto niyadaasi dee ma soconayso kaan yanwiobse isagoo niyooda idaa jaa idaa kharajtu idaa jaaa zaydun zayd hadduu yimaado markuu yimaado kharajtu minhaa iyaan ka baxayaa buu yihi ataasicu ka sagaalaad ataradudu ku shaki ama maaragtay waxa weeyaan noqnoqosho fii qaطcihaa uu markaa qofku isagu uu markaa isku celceliyo miyaad ka baxdaa mise waad sii wadaa taradud baa ku taradudku waa maxay isagoo salaaddii ku jira ayuunbu is yidhi ma ma goysaa waxaan ku soo dhacday su-aasha ah ma ka baxdaa ma ka baxdaadaasi su-aashaa uu isweydiiyey iyaa taradud la yidhaahdaa ma ka baxdaa salaadda baa ku soo dhacday kol haddii ma ka baxda ay ku soo dhacday salaaddii burtay oo niyadii iyaa meesha ka baxday ataradudu fii qaطcihaa inuu qofku ku taradudo oo uu su-aal iska weydiiyo ma ma ka baxdaa salaaddii mise kama baxdi kaan taxduثa lahu xaajatun fi الsalaati sida in baahii ay ku timaad salaadda dhexdeedii fataradada deetna uu isku qabto bayna qaطci salaati salaadda miyaad ka baxdaayo wlkhuruuji min ma jartaayo wاlkhuruuji minhaa waad ka baxdaa wa bayna takmiilihaa mise waad dhammaysataa kaadi baa qabatay ama wax kalaaba qabtay markaasaa su-aashaasu isweydiiyey madiyaad ka baxdaa mise waad markaa waad sii dhamaysata sii wadata hooyadii baa la hadashay markaasuu is yidhi miyaad ka baxdaayood u jawaabtaa mise horta waad iska dhammaysataa waad ka baxdaye waxa weeyaan u jawaabo heedhe alcaashiru qodobka tobnaad ashaku inuu qofku ka shakiyo fii waajibin arrin waajib ah oo min waajibaati niyati niyada waajibaadkeedii niyada waajibaadkeedii wax ka mid ah inuu ka shakiyo oo niyada waajibaadkeedu maxay ahaayeen niyada dee waajibaadkeedu waa tii ahayd ficlu salaa salaaddii inaad samaynayso inay salaaddii duhur tahay inay tii faralka ahayd tahay haddii kuwaa mid ka mid a uu qofku ka shakiyo dee salaaddii markaa ma jirayso ashaku fii waajibin arrin waajiba inuu ka shakiyo oo min waajibaati niyati niyada waajibaadkeedii la doonayey mid ka mid ah hadduu qofku ka shakiyo way ka buraysaa idaa taala zamanuhu curfan waa haddii waqtiga shakigaasi uu dheeraado curfi ahaan aw facala macahu ruknan ficliyan ama uu sameeyo isagoo weli shakisanoo talowma duhurk duhur inay tahay miyaad niyootay buu ka shakiyey duhur inay tahay miyaad niyootay isla markiiba muu xasuusan waxoogaa buu shakigii ku jiray salaaddii way ka buraysa ama isagiioo shakisan markaa uu shakiyey ayuu rukuucay oo markaa uu la yimid ficil isagoo shakisan aw facala macahu ama maca shaki shakigii isagoo ku jira ayuu wuxuu sameeyey ruknan ficliyan rukni ficliya aw qowliyan ama rukni qowliya buu sameeyey dee salaaddii markaa way buraysaayo ruknigan aad adigoo shakisan samaysay wax tirsan ma noqonayo dee tana siyaado aad salaaddii ku soo dartay ayuu noqonaya alxaadi cashara ka koob iyo tobnaad qaطcu ruknin waa inuu rukni gooyo min arkaaniha alficliyati arkaanteedii ficliga ahayd liajli sunnatin sunno daraaddii uu u jaro kaman qaama waa sida kii kacay naasiyan isagoo ilowsan litashahudi اlawali atixiyaadkii hore uma caada lahu haddana u soo noqday caaliman isagoo ogsoon inaanay bannaanayn caamidan una kasaya oo aan markaa waxa weeye isilaawin haddii aada sunno ka tagto ood faralkii ka dambeeyey ama ruknigii ka dambeeyey gudagasho oo ruknigaasina uu ficli yahay afcaashii salaadda mid ka mida uu yahay inaad ka soo noqotood sunnihii u noqoto lama ogola atixiyaadkii hore aad ka tagtay adigoo ama isilowsan ama uba kasay kolkaad kacday eed sare joogsatay iyaad tihi alla atixiyaadkii baan ka tegey baad istiriyood ogaatay markaasaad fadhiisatay salaaddu way kaa buraysaa maxaa yeelay sare jooggan aad hadda ku jirtaa waa rukni fadhiga aad ka tagtay atixiyaadka dhexihina waa sunne faral baad ka soo noqotay ama rukni baad ka soo noqotay waxaad u noqotay sunnaad u noqotay salaaddii way kaa buraysaa salaaddii subax ayaad qunuudkii ilowda waad sujuudday markaad sujuudday waad saxsuutay inaad dee ragcaddii labaad ay tahay oo qunuudkii uu sunno ku ahaa waad u soo noqotay qunuudkii baad u soo noqotay rukni baad ka soo kacday oo waxaad u noqotay sunnaad u noqotay salaaddii way kaa buraysaa waa markuu markaa rukniga aad ka soo noqonaysaa ficli yahay sida sujuuddii iyo sarajooggii iyo wixii lamidka ahaa laakiin haddii rukniga aad ka noqonaysaa uu qowl yahay hadduu qowl yahay inaanad ka noqon baa wanaagsan laakiin waxba kaa burin maayo allahu akbar bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabb alcalamin markaa tihi ayaa sabsatay ducaa istiftaaxii inaad ka tagtay wajahtu wajhiya aladii fatara samaawaati markaasaa dib ugu noqotay wajahtu wajhiya aladii fatara samaawaati walard ama kuwii lamidka allahuma baacid bayna wa bayna khataayaaya salaaddu kaa buri mayso maxaa yeelay muuqaalkii guudaa salaaddu ismuu bedelin wuxuu yidhi qaطcu ruknin in rukni la gooyo min arkaaniha alficliya arkaanteedii ficliga ahayda liajli sunnatin sunno daraaddii loo gooyo kaman qaama sida kii kacay naasiyan isagoo isilowsan ayuu u kacay ayuu ka kacay naasiyan isagoo ilowsan litashahud اlawali atixiyaadkii hore isagoo ilowsan kii istaagay oo kale uma caada lahu ee haddana atixiyaadkii u soo noqday marka dadka qaarkood waxaa dhacda marka imaamku uu ka kaco atixiyaadka dhexe qaar baa subxaana allah yidhaah waad lu goynaysaa markaa soo ma hadduu soo noqdo salaaddaa ka buraysa markaa waxba subxaana allah ha odhanayna raac oo kac adigana waxaa kugu waajiba inaad raacdo kol haddii imaamkii kacay waa atixiyaadkii dhexe ka tegey adna waajibkaagu waa inaad kacdood raacdo dad subxaana allah tiraadu kaa yeelo salaaddii way ka buraysa adiga laftaadana waajib bay kugu tahay inaad kacdo hataa hadduu isagu soo noqdo ma fadhigi kartid adu waayo fadhigani hadda mashruuc maaha kol haddii imaamkii ka kacay fadhigaasi fadhi jiraya ma aha imaam iyo ma'muumtoona uma jirayo kaman qaama sida kii kacay naasiyan isagoo ilowsan litashahud ilawal atixiyaadkii hore uma caada low ee haddana u soo noqday markaa mid kastoo soo noqday may ka buraysaa maywa markuu caaliman yahay mid ogsoon in la soo noqdaa inaanay bannaanayn caamidan una kasayoo aan ila ilowsanayn laakiin hadduu is-ilaawuu soo noqdo un isagiioo isilowsan ama uu jaahilba yahay ka buri mayso الثاني caشhaرa ka labiyo tobnaad albaqaaءu fii ruknin inuu rukni ku sii haro idaa tayaqana isagoo ogaaday tarka maa qablahu wixii ka horreeyey inuu ka tegey aw shaka fiihi ama uu ka shakiyaba inuu ka tegiyo in kale idaa طaala curfan haddii markaa curfi ahaan baqaagaasi uu markaa dheeraado kusii hakadkaasi haddii uu dheeraado meel aan lagaa rabin baad isku aragtay faatixadii baadoon soo aqrin baad rukuucdo markaasaad isxasuusatay rukuucdaa ku sii jiri haddaad ku sii jirto oy dheeraato kusii jirkaagaasi salaaddii way kaa burtay waxaa la mid a qof kasta oo xaalad ku sugan oo aan loo ogolayn sidaan ahaado maalan oo kale imaamkii oo salaadda ka sii baxayaad adigu soo gashay allaahu akbar baad tiri hadda waad fadhiisanaysaa waa la fadhiya atixiyaadkii baa loo fadhiyaa waad fadhiisatay sidaadaad u fadhiisatay buu assalaamu calaykum waraxmat ullah yidhi ama adigoo ataxiyaatu asalawaatu maraya ayuu assalaamu calaykum waraxmatullaah yidhi maxaa lagaa doonayaa adiga hore inaad ka kacdaa lagaa doonaya sii fadhfadhi iyo atixiyaadka aan dhammeeya iyo ma jirto warkaasi ma jiro meeshan adiga atixiyaad ba lagaama rabina imaamka daraaddii unbaad u fadhiday imamkiina salaaddii buu ka baxay maxaa lagaa doonayaa markaa inaad horey uga kacdaa la doonaya meesha haddaad sii fadhido salaaddu way kaa buraysaa maxaa yeelay waxaad ku jirtaa xaalad aanay tartiibtii salaadaadaba aan ahayn albaqaau fii rukni inuu qofku rukni ku baaqi ahaaduu ku haro idaa tayaqana isagoo ogaaday tarka maa qablahu wixii ka horreeyey inuu ka tegey aw shaka fiihi ama kaba shakiyeyba miyaad ka soo tagtay wixii ka horreyey mise kamaad soo tegey idaa taala curfan haddii curfi ahaan baqaagaa iyo kusii jirkaasi u dheeraado bal yalzamuhu waxaa ku waajiba alcawdu noqosho fawran si degdega ilaa ficli maa inuu wax sameeyo waa inuu u noqdo tayaqana tarka uu ogaaday inuu ka soo tegey aw shaka fiihi ama uu ka shakiyey inuu degdeg ugu noqdo oo uu soo sameeyo yaa laga doonaya ilaa in kaana ma'muuman hadduu imaam ku daba xidhan yahay mooyaane isagoo imaam ku daba xidhan ayuu wuxuu ka soo shakiyey markuu isagoo la rukuucsanyay wuxuu ka shakiyey faatixadii miyaad soo aqriday mise maad soo aqriin horena waynu u sheegnay masalada haddaad ma'muum tahay ma noqonaysid yaa noqonaya imaamkii hadduu isxasuusto wuu noqonaya kii keligii tukanaya in hadduu isxasuusto wuu noqonaya laakiin qofkii ma'muumka ahaa hadduu isxasuusto markuu rukuucay kadib inaanu faatixadii soo aqriyin noqon maayo muxuu samaynayaa fayaأtii birakcatin ragcad buu la iman isagu bacda salaami imaamihi markuu imaamku salaaddii ka baxo walaa yajuusu lahu lcawdu isaga noqosho uma banaana noqosho uma banaano de imaamkii oo xaggaa u socdo isaguna xaggan u kacaya markaa taasi ma soconayso kor haddaad imaamkii meel ku wada jirtaan halkaasaad waxa weeyaan kula soconaysaa xagga dambe adigu u kici maysid oo isaga weydaaran maysid fa hadihi اaxkaamu axkaamta yalzamu kula muslimin qof kastoo muslima waxaa ku waajiba macrifatuhaa inuu garto inuu garto oo uu barto yaa waajib ku ah walilwuduu'i haddaba weysadii marka axkaamta la sheegaya waa axkaamtii laga soo bilaabo ilaa tahaaradii iyo weysadii iyo gusligii iyo mayrigii iyo salaadii waxa aynu soo sheegnay oo dhami waa waajibaadkii buy walilwuduu'i laakiin haddana weysadii aynu soo sheegnay waxay leedahay walilgusli mayrigii aynu soo sheegnay wuxuu leeyahay wasalaati salaaddii aynu soo sheegnay waxay leedahay intuba waxay leeyihiin sunanun kaiiratun jiddan sunayaal aad iyo aad u badan faman araada kii doona xayaata qalbihi qalbigiisu inuu noolaado wاlfawza cinda rabbihi rabbigii agtiisa inuu guulaysto falyatacalamha sunayaashaa ha barto sunayaashaa ha barto wayacmal bihaa walyacmal bihaa hakuna dhaqmo sunaha dhayalsani waxaad moodaa dadka qaar marka lagu waxani waa sunne in lagu leeyahay yani iskaga tag وكون شيخ انا صار سمي سو واسك سنو سو ما بكون واسك سنو سو ما يعني waxa weey wuxuu doonayaa inuu weydaarto la ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب الهي baa kugu jeclaanay جل جلاله marka فمن أراد كي doona حياة قلبه qalbigiisu inuu noolaado والفوز عند ربه ربي جل جلاله أكتيسنا inuu guulaysto kii doonaya فليتعلمها sunayaasha ha barto walyacmal bihaa wayacmal bihaa ku dhaqmo falaa yatrukhaa yaanu ka tegin ama falaa yatrukhaa kama tago ilaa mutasaahilun mid markaa fudaydsanaya diintiisa mooyaane aw laahin ama mid iska ciyaaraya aw saahin ama mid ismoog jaahilin oo wax magarata ah ayuunbaa sunnayaasha ka tega buui wa mimaa yataakadu macrifatuhu waxyaalaha ay muhiimka tahay la adkeeyey in la barto waxaa ka mida adkaaru salaati salaada adkaarteedii wanaxnu nadkuru haahunaa halkan waynu kaga waramaynaa waynu ku sheegaynaa biikhtisaarin si kooban baynu ugu sheegi fayaquulu lmusallii kii haddaba tukanayay wuxuu odhani usallii farda aduhri waxaan tukanayaa faralkii duhurka arbaca rakacaatin afar ragcadood isagoo ah adaa'an iyadoo salaad wakhtigeedii aan tukanaya ah mustaqbila alqiblati qiblada anigoo u jeeda ma'muuman aniga oo markaa imaamka ku xidhan lilaahi dar alle ayaanu tukanayaa tacaala koreeye allaahu akbar sina markaa wuu raacin markaa dhawaqa noocaasa usallii farda duhri arbaca rakacaatin adaan lilaahi tacala ilaa aakhirihi iyo wixii lamidkaa ee waajib ma aha waa ka sheekuba sunayaashii u geliyo waad arkaysa cid waa waajib tidhi ama salaadu way waxa weeye ma guntamaysa la-aanteed tidhina ma jirto sheekh qura baa yidhi oo isagana aad baa loo radiyey salaadu la-aanteed way guntamaysaa waxna kama dhinna laakiin culammadu waxay yidhahdeen way iska fiican tahayoo waxay u fiican tahay si aanu qofku hadhow u shakiyin miyaad niyootay mise maad niyoon oo waswaaskii ayay ka difaacaysaa bay yidhahdeen culammadu sidaasay markaa ay u jeclaysteen oo waxay u adeegaysaa bay yidhaahdeen niyadii laynaga doonayey bay u adeegeysaa wixii dee wixii sharcigu inaga doonaye u adeegayana waa wax fiican markaa haddaba dee qofkii soomaaliga ahaa iminka marka usalli salaad kada kada uu yidhaahdo waxaa laga yaabaa dadka badankoodu maba fahmayaan hadalka deetana waswaasun inay ku keento mooyaane inaanay wax badan u tarin baa laga yaaba hadduu af soomaali ku sheegi lahaa baa loo qaadan lahaado salaaddii duhur baan tukanayaa allaahu akbar cidna may odhan intan afcarabi ha lagu yidhaahdo haddaba qofkii u baahda qofkii u baahda ee ka baqanaya inuu shakiyo af soomaaligiisaasi ha isku xasuusiyo qalbigiibay taageeraysaa baa lai laakiin waxba inaad afcarabigan xafido laga idagoo laga yaabo inaanad fahmaynba waxba lagaagama baahno salaadna weli maad gelino af soomaaligu dee dhib male inaad salaaddii duhur weeyaan tirahdo allahu akbar allahu akbar bay salaaddii ka bilaabmaysa markaa waxba af soomaaligani miyaanu dhib keenaynin ha odhanin haddii aanad u baahnayn inaad intan tidhaahdana waxba ha odhanin ee markaa allaahu akbar uun salaada ka bilow wayubdilu الظuhra halkaa markaa usallii farda الظuhridaasi duhriga wuxuu ku bedeli fii gayrihaa salaaddii duhur haddaanay ahayn bismiha dee tuu tukanaya magaceedii hadday casarkii tahay usallii farda اlcasri hadday maqribkii tahay usallii farda اlmagribi saasuu samaynaya wayadkuru wuxuu sheegi cadada rakacaatiha arbaca rakacaatin taasi iyadana wuu raacini wayaquulu wuxuu odhani imaaman imaam anigoo ah buu odhan bedela ma'muuman ma'muumanta ayuu ku bedeli in kaana imaaman hadduu isagu imaamkii yahay kii imaamkaah ee aan ma'muumka ahayn dee ma'muuman lilaahi tacaala odhan maaye imaaman buu odhanayaa isagu buu wayatrukuhumaa labadaba wuu ka tegayaa imaamanta iyo ma'muumanta in kaana munfaridan hadduu keligii tukanayo inta kale unbuu odhanayaae wuu iskaga tegayaa buu yidhiba labadan kale imaamanta iyo ma'muumanta wuu ka tegayaa marka waas aynu sheegnay waxay noqonaysaa uun qofkii u baahdaa inuu markaa isxasuusiyo waa salaaddii duhur allahu akbar ama salaadii duhur ee faralkayd baan tukanayaa walla allahu akbar kii aan u baahnayna allahu akbarta inuu iskaga xidho way ugu filan tahay wax ka dhimanina ma jiro uma yaquulu markaa kadib buu haddana wuxuu odhanayaa وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين وجهت وجهي وجهي وحن جيدي للذي فطر السماوات كي أبوري حقيسة أيان جيدي عرارك يو الأرض نلك أبوري حنيفا أنيق أو الدين كستا كأي شيء وكواعضي مسلما حالا مسلم أهي qof diin oo dhan ka weecday oo muslim islaamnimo u weecday aniga oo ah wamaa ana min almushrikiina kamana mid ihi kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala u shirki yeelaya inna salaatii salaadayda wa nusukii cibaadadayda oo dhan wa maxyaaya noloshayda oo dhan yacni camalka aan samaynayo intaan noolahay wa mamaatii dhimashadayda camalka aan ku dhimanayo lilaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii baa iskale rabbi alcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa laa shariika lahu cidi lama le wabidaalika umirtu saasaa lay faray wa ana min almuslimiina dadka muslimiinta ah baan ka mid ahay taasuu markaa akhrisanaya markii uu allahu akbar tii yidhi ayuu haddana intaasi akhriyaya ama ducooyinka kale ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray ayuu mid ahaan odhanaya markuu intaa yidhaahdo ayuu wuxuu odhanaya haddana acuudu billaahi min ashaytaani alrajiimi acuudu billaahi ilaahay baan magan gelayaa min ashaytaani shaytaankaan ka magan gelayaa alrajiimi shaydaanka la fogeeyey ee dhagaxa lagu tuuray rajamahu waxa weeyaan waa dhagax buu ku tuuray ama dhagax buu ku garaacay weey marka dee dhagaxa waxa lagu tuuray wixii la eriyanayo la eriyayo la fogeynayo marka arrajiim shaytaankii la fogeeyey weeye la eriyey ilaahay naxariistiisa laga eriyey bismi illaahi arraxmaani arraxiimi bismi illaahi allah subxaanahu wa tacaala magaciisa ayaan ku bilaabayaa ama aan ku akhriyayaa allihii arraxmaani naxariis guud naxariisanayey arraxiimi allihii naxariis gaara oo mu'miniinta ku khaasa u naxariisanayay maalinta qiyaama wakaana bilmu'miniina raxiiman alxamdu lilaah mahad oo dhan ilaahay baa iskale rabbi alcaalamiina caalamiintoo dhan wax alla waxa caalam jira rabbigooda ahaaye isagu abuurkooda iyo maamulkooda iyo lahaanshahoodaba lahaa alraxmaani oo allihii naxariis guud naxariisanaya gaal iyo muslimba adduunka ugu naxariisanayay alraxiimi allihii aakhiro muslimiinta unu naxariisanayey maaliki yowmi ddiini allihii iska lahaa yowmiddiini maalinta abaalmarinta oo qiyaamaha ah maalinta la is-abaalmarinayo allihii iska lahaa maalintaa iyo maalmaha kaleba ilaahay baa lehe laakiin maalintaa cid kale oo wax sheeganaysa ayaan jirin melikii yowmiddiinna waa qiraa'o kale allaha maalinta qiyaamaha boqorka ah ee aan cid kale oo boqor sheeganaysa aanay jirin addiin waa abaalmarinta iyaaka nacbudu adiga uun baanu ku caabudaynaa marka intii hore ilaahay toos loolama hadlay ilaahay baan mahadinayaa baad lahay marka hadalku ilahay kumuu soconay soo marka ilahay waad ka warramaysay ilaahay baan mahadinaya marka halkan la soo gaadhay waxaad leedahay iyaaka adigaan ilahay baad toos ugu jeedsatay maxaa yeele markaad ilahay sidaa u soo ammaantay jalla jalaaluhu qalbigii ayaa markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka buuxsamay deetana toos buu ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa qofkii ula hadlayaayo iyaaka nacbudu ilaahayow adiga ayuun baanu ku caabudaynaa waiyaaka nastaciinu adiga ayuun baanu kaalmaysanaynaa anu kaalmo ku weydiisanaynaa oo cibaadadii ayaanan la iman karaynin haddaan aad adiguna kaalmayno oodna waafajinin ihdina asiraata almustaqiim ilaahayow waxaad nagu hanuunisaa jidka toosan siraadku waa jidka waasica ee ballaaran waddada weyn ee ballaaran ayaa siraad la yidhahdaa baalig almustaqiim ee toosan waa islaamnimadii marka waa jid aad u ballaaran waa waddo weyn weeye islaamku wax cidhiidhiya oo xaraja ma aha waana mustaqiimo wuu toosan yahay wax qalqalloocla ma aha laa ciwaja fiih siraada aladiina kuwii jidkooda alla nagu hanooni ancamta calayhim aada u nimcaysay kuwa loo nimceeyey waayo waa ambiyadii ilaahay iyo sidiiqiintii iyaga rumeeyey iyo shuhadadii ilaahay dartii loo dilay iyo saalixiintii oo wanaagsanaa ilaahayow kuwaa aada u nimcaysay waddadoodii na mari oo nagu hanooni oo sawka ilaahay islaamnimadii nagu hanooniy anu muslimiinta nahay waa ilaahayow nagu sug wixii naga dhimanna noo dhammaystir hayri almaqduubi calayhim kuwa loo cadhooday kuwa aan ahayn jidkooda allahayowna mari kuwa loo cadhooday kuwa aan ahayn jidkooda allahayowna mari kuwa loo cadhooday waa ayo waa yahuuddii baa la yidhi alyahuud waa yahuudda maxaa loogu cadhooday ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi iyo aqoon buu siiyey laakinahum tarakuu alcamala bicilmihim aqoontii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu baray inay ku camal falaan bay diideen iyagoo loo sheegay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam soo bixitaankiisa iyo calaamadihiisa loo sheegay ayay markuu soo baxay kibreenoy xasteen oy rumayn waayeen sala allahu alayh waali wasalam waladaalliina kuwa habaabay ee lumay kuwa aan ahayn jidkooda ilaahay owna mari marka kuwa habaabay jidkooda hana mari wey kuwa habaabay kuwa aan ahayn jidkoodana mari marka kuwa habaabay ee lumayna waa annasaara waa kuwii markaa kiristaanka ahaa oo iyaguna camiluu bigayri cilmin iyagoon aqoon lahayn oon waxba baranin ayay ilaahay baanu caabudaynaa yidhaahdeen deetana waxaan ilaahayba jidaynin oo aanu sharciyaynin iyay ku caabudeen aamiina buu deetana odhanaya qofkii markuu intaas soo aqriyo aamiin ilaahayow aqbal weeye ducadaasi oo naga cajiib uma yaqra'u suurata kadib markuu intaa aqriyo suurad kaloo qur'aana ayuu aqriyaya markuu suuradii aqriyo haddana allaahu akbar buu haddana odhanaya wuu rukuucaya wey wuu rukuucaya allaahu akbar buu ku rukuucaya subxaana rabbiya alcadiimi wabixamdihi ayuu haddana odhanaya marka sunnayaashii buu sheeku inoo sheegaya waayo wixii waajibaad iyo arkaan ahaa horuu inoogu soo sheegay faatixadana maadaama aanu hore lafdigeeda u soo marin ayuu halkan inoogu soo maray subxaana rabbiya alcadiimi wabixamdihi buu markaa odhanaya waxaa xumaan ka nasahan allaha igii weynaa wabixamdihi ay waana mutalabisun bixamdihi waxaanan ahay qof ku dheehan oo had iyo jeer markaa waxa weeye aan ka madhnayn ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadintiisa ثaلaaثa maraatin saddex goor buu sidaa odhanaya samica allahu liman xamidahu buu datan odhanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu maqlay oo wuu markaa u ajiibay cidda mahadisa samica liman haddii la yidhaahdo wuu ka aqbalay weeyaan baa ciddii mahadisay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka aqbalo ama wuu ka aqbalay kadib marka samica allahu liman xamidahu markuu yidhaahdo allahu akbar ba halkaa qoran eedawad qodanaysa allahu akbar taasi meeshaa kuma jirayso rabbanaa laka alxamdu mila asamaawaati wa mila alardi wa mila maa shi'ta min shayin bacdu ayuu haddana odhanaya markaa samica allahu liman xamida goormaa la odhanayaa qofkii soo kacaya dhexda markuu soo socdo allahu akbarta rukuucdana goormaa lala imanaya dadka qaar weliba imaamyada u badani way qaldaan halkaa markuu rukuuco isagoo makarofonkii wax ilaalinaya ayuu allahu akbar odhanaya ama isagoo taagan ayuu allahu akbar odhanaya kadibna markaasuu foorarsanaya waa qalad allahu akbar markuu sii hoobanayo ayuu odhanaya samica allahu liman xamidahuna markuu soo kacaya ayuu odhanaya markuu istaago muxuu odhanayaa rabbanaa laka alxamdu allahayow adiga ayaa mahad iskale mila asamaawaati wa mila alardi wa mila maa shi'ta min shayin bacdu mila asamaawaat ay xamdan mila asamaawaati mahadin samaawaadka buuxinaysa oo muggeed ah wa mila alardi dhulka muggii ah wa mila maa shi'ta min shayin bacdu wax alla wixii kale aad haddana doonto muggii ah mahad yacni aad u badan ayaad allahayo mahadsan tahay oo cirka buuxinaysa oo dhulka buuxinaysa oo wax alla wixii kale haddana aad adigu doonto buuxinayso wax weeyaan muggeeda weyn bacdu weeyaan miluna waa loo aqriya karaa milu samaawaati huwa bay markaa noqonaysa huwa milu samaawaati wa milu lard allaahu akbar oo haddana odhanaya deetana isagoo sii sujuudaya dhexda markuu sii socdo waliba imaam shaafici yani waxa uu leeyahay intaa uu socdo oo dhanba inuu ula yimaado ayaa fiican yani aanu ina ka madhnaynin allahu akbar ilaa intuu markaa dhulkii ka gaadhayo si wakti salaadiisii kamida aanu qof aamusnaa u noqonin ayaa imada shaaficiyadu leeyahy imaam shaaficina wuxuu sheegay marka lasii hoobanayo in la odhanayo markii la sujuudana maxaa la odhanayaa subxaana rabbiya alaclaa wabixamdihi xumaan waxa ka fog oo ka nasahan allahaygii koreeyey wabixamdihi wa ana mutalabisun bixamdihi waxaanan ahay qof waxa weeye mahadintiisa ku jooga rabi kfir lii ayib halkaa markaa allaahu akbar baa markaa iyadana halkaa ku jiraysa allaahu akbar buu odhanaya uu soo kacaya isagoo markaa dhe intanuu dhexda kusoo jiro ayuu allaahu akbar taa la imanaya maaha markuu fadhiisto kadib buu odhanayaa rabi kfir lii warxamnii wajburnii warfacnii warsuqnii wahdinii wacaafinii wacfu canii rabi kfir lii allahayow ii dembi dhaaf warxamnii i naxariiso wajburnii ikab oo wixii iga dhiman io dhammaystir warfacnii kor ii qaad warsuqnii iyo arsaaq wahdinii iyo hanooni wacaafinii iyo caafimaadi wacfu canii isaamax allaahu akbar buu deetana odhanaya isagoo sii hoobanaya oo sujuuddii labaad la imanaya subxaana rabbi alaclaa wabixamdihi buu haddana la imanaya alaaa maraatin iyadana fa haadihi ragcatu halkaa waxaa ku dhammaatay ragcad dhammaystiran baa dhammaatay wayafcalu wuxuu samayn fii baaqi rakacaati ragcadaha kale oo dhanna jamiica maa dakarnaahu wax allo waxa aynu soo sheegnay oo dhan ayuu ragcadahoo dhan kula imani ila niyata niyada un baanu la imanayndi niyadii bilowgiibuu la yimid iyadoo sidabay ugu joogtaa wa takbiirata alixraami takbiirtii xidhashadana salaada bilowgeedii ayuunbaa lala iman fa hiya fi luulaa takbiiratulixraamkiiyo niyadu dee waxa weeye waxay noqonayaan iyagu waa bilowgii un waidaa zaadat salaatuhu salaadiisu hadday ka ziyaado ragcatayni baa qoran calaa ragcatayni dhe calaa ragcatayni hadday laba ragcadood ka badan tahay jalasa litashahudi اlawali markuu laba ragcadood tukado wuxuu u fadhiisan atixiyaadkii dhexe fayaquulu markaasuu odhan ataxiyaatu اlmubaarakaatu الsalawaatu الطayibaatu lilaahi الsalaamu عalayka ayuha الnabiyu waraxmat اllaahi wbarakaatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله التحيات سلامة سلامه وامح تحيض وحوي سيده waa salaanta lagu weynayo boqorada ayaa taxiyo la oran jiray marka boqoradooda salaamo gaar ah ku salaami jireen abayta lacna iyo ancim sabaahan iyo waxyaalo lamid oo weynayn sheegay subaxa wanaagsana abayta lacna waa nacdal diiday yani waxa weya qof la mahadiyo un ahaatayo qof markaa la dhaleeceeyaba ma noqotid saasoo kale markaa taxiyaadkii noocaah salaamihii noocaah weynaynta ahaa ee boqorada lagu w cid lagu weynaynay ilaahay baa u xaqla wey ataxiyaatu lilahi saasay markaa culamada qaarkood ugu macneeyaan almulku lilah mulkiga ilaahay baa leh ee taxiyadu markaa mulkigii maahee laakiin mulkiga ayaa wuxuu keensanayay taxiyo iyo salaan madaxdu dee salaan gaaray leedahay oo salaan markaa lagu ixtiraamo oo lagu weyneeye ahayd oo ereye markaa afka ay ka odhan jireena markaa salaamaha noocaasee weynaynta xambaarsan ilaahay baa jala jalaaluhu iskala wey ataxiyaatu lilaahi salaamaha weynaynta ah tacdiimka iyo xambaarsan weynaynta iyo boqortinimada ilaahay baa subxaanahu wa tacaala iskale ataxiyaatu salaam almubaarakaatu barakaysnaa lilaahi ilahay bay subxaanahu wa tacala u sugnaatay soo socota wey الصلوات الطيبات والصلوات halka wiba la qadaraya marka والصلوات الطيبات صلaadihi wa wanaagsanana لiلaahi ilahay ba usugnaaday waxa kaloo odhan karaa baa yidhi والصلوات صلaadihi والطيبات halka iyadana wow la qadaro oo والطيبات ereyadii wa wanaagsanaa marka waxay noqonaysaa taxiyadihii iyo salaamihii barakada lahaay wa wanaagsanaa iyo salaadihii la tukanayey iyo ereyadii wa wanaagsanaa intoo dhanba للaahi ilaahay baa subxaanaهu wa taعala iskala wey الsalaamu عalayka ayuha الnabiyu salaam baa dushaada ahaatay iyo nabadgelyo nebi allow nebi moxamed alayh الsalaaةu wasalaam waraxmat ullaahi naxariisti ilaahiy wabarakaatuhu barakaadkiisii khayrkiisii badnaa dushaada ha ahaado الsalaamu عalaynaa annaga dusheedana nabadgelyo ha ahaato iyo وacalىa cibaadi اllaahi الصaalixiin addoomaha ilaahay wanaagsan oo dhanba ashhadu an laa ilaaha ila allaahu wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llah waynu soo marnay tafsiirkeeda bilowgii kitabkaynu ku soo marnay allaahumma salli calaa muxammadin waxaan markaa odhanaya kalu raacinaya allahayow ku salli nebi muxamed oo ammaan oo u naxariiso allahuma salli calaa muxamed allaahu akbar uu kacayaa marka waa atiyaadkii hore moogtahay allahuma salli calaa muxamed dhaafin maaye baa lii oo wacalaa aali muxamedin kamaa sallayta calaa ibraahim ilaa akhirihi sii akhriyi maayo maxaa yeele atiyaadkani waa atiyaad kooban salligaa nebiga ayuunbuu ku kaaftay markuu atiyaadka akriyo allahuma salli calaa muxamed uu kacaya uma yaquumu wuu istaagayaa wayaأtii bibaaqi rakacaati salaatii intii u dhinayd ragcadihii u dhinaa ayuu la imanayaa laakiin laa yaqra'u suuraةa bacda tashahud اأwali ragcadahan dambe waxay ku hore kaga duwan yihiin mar haddii atiyaadkii dambe laga kacay laa yaqra'u suuratan bacda اfaatixati wey bada tashahud اأwl baa qor faatixada dabadeed mar haddii atiyaadkii hore uu ka kacay faatixada dabadeed suurad akriyi maayo wuxuu akriyayaa uun faatixada keliya uu soo rukuucaya uma idaa atama arakacaati ragcadaha markuu dhammaystiro jalasa اljuluusa alakhiira fadhigii u dembeeyey atixiyaadkii dambe ayuu u fadhiisan wayaquulu fiihi wuxuu odhan ataxiyaatu اlmubaarakaatu الsalawaatu الطayibaatu lilah asalaamu calayka ayuha الnabiyu waraxmat اllaahi wbarakaatuh asalaamu calayna wcalى cibaadi اllaahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila اllah waashhadu ana muxamada rasuulu اllah waynu soo marray tafsiirkeedii waynu soo wada akrinay waxaa laga yaba dadka badankoodu in atixiyaad kale oo de hadda caan baxayoo ay markaa xafidsan yihiin waa isku mid un haddaad kan akrido iyo haddaad ka kala akrido ataxiyaatu lilahi wasalawaatu wاطayibaat asalaamu calayka ayuha الnabiy waraxmat اllahi wabarakatu mubaarakaad aanay ku jirin haddaad ka akrido waa caadi isaguna wax basiya ma laha intaasoo atixiyaad baa nebiga alayh الsalatu slam ka soo arooray kii alla kii la akriyaba salaaddu way kaa gudaysaa haddaba halkan markuu ashhadu an laa ilah ashhadu anna mxameda rasuul lah yidhaahdo wuxuu sii raacinayaa allahuma salli calaa muxamedin cabdika warasuulika الnabiyi اlumiyi wacalى aali muxamedi waaswaajihi waduriyatihi kamaa sallayta calaa ibraahima wacalى aali ibraahima wbaarik calaa muxamedi الnabiyi اlumiyi wacalى aali muxamedi waaswaajihi waduriyatihi kamaa baarakta calaa ibraahima wacalى aali ibraahima fi lcaalamiina inaka xamiidu majiid waa salligii nebiga dhammayska tirnaa marka waxaa halkan laysugu keenay xadiidka qaababkii kala duwanaayuu u yimid in alla intii ku jirtay o dhan baa laysugu keenay allaahuma salli calaa muxamedin allahyow ku salli nebi moxamed cabdika addoonkaagii wa rasuulika rasuulkaagii annebiyi nebigii alummiyi ummiga ahaa ee aan waxba dhiganin isagoon waxba dhigan ayaa waxyigu nebiga calayhi salaatu wasalaam ku soo degay wa kaana haada ablaga fi licjaaz xagga icjaazka iyo cajsigelinta carabtii iyo ka yaabinta carabtii laga yaabinayo waxaa markaa ku xeel dheer in nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoon waxa weeye fargelin oon waxba dhigan uun haddana qur-aanka intaa leeg ula yimaaya iyo diinta iyo sharcigaa dhammayska tiran ee dhinacii loo kacaba ka dhammayska tiran wa calaa aali muxamedin muxamed qaraabadiisii rumaysay allahayow ku salli wa aswaajihi xaasaskiisii wa duriyatihi iyo ubadkiisii kamaa sallayta calaa ibraahiima sidaad nabiyullaahi ibraahimba ugu salliday wa calaa aali ibraahiima ibraahim aalkiisii iyo markaa dadkiisiina aada ugu salliday wa baarik allahayow barakee oo khayrkiisa badi calaa muxamedin nebi maxamed barakadu waa karat اlkhayr khayrkoo bata weeye nebi maxamed khayrkiisa allahayow badi annabiyi nebiga ahaa alummiyi wa calaa aali muxamedin reer muxamedna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qaraabadiisii ahalkiisii iyagana khayrkooda badi wa aswaajihi xaasaskiisii iyagana khayrkooda badi wa duriyatihi ubadkiisiina khayrkooda badi kamaa baarakta sidaad u barakaysood khayrkooda u badisay calaa ibraahima nabiy llahi ibraahim calayhi salaam wa calaa aali ibraahima iyo reer ibraahimba fi lcaalamiina adduunka oo dhan ilaahayow markaa u barakeeyo khayrkooda ku badi inaka xamiidu majiid waxaa tahay adigu alle la mahadiyo oo sidoo kale la sharfo oo markaa sharaf badan leh allaahuma kfir lii ilaahayow ii dembi dhaaf maa ilaahayow ii dhaaf maa qadamtu dembigaan horraysiisteen hore u marsaday wamaa akhartu waxaan dib waxa weyaan ka samayn doonaan allahayow ii dembi dhaaf wamaa asrartu waxaan qarsaday ee aan lay ogeyn adiguna adi og tahay ilaahayow ii dhaaf wamaa aclantu waxaan muujistay ee dadkuna igu og yihiin isagana allahayow ii dhaaf wamaa asraftu xadgudubkayga maada halkan waa masderiye iyadu wamaa asraftu ay wa israafii xadgudubkayga allahayow ii dhaaf wamaa anta aclamu bihi minii waxaad adigu iga og tahay mararka qaarkood baa dembiye anigoon isogeyn ba aan ku dhacayaaye kuwa adigu aada iga og tahay allahayow ii dhaaf marka waa de waxa weeye waxaanaad samaynaysa ilaahay baa kaa ogsoon marka ilaahayow adiga iga naftayda iga ogaal badane ilaahayow dembigaygo dhan dhaaf wey anta almuqadimu adiga ayaa allahayow cid horumariya oo daacad iyo khayrka waafajiya wa anta almu'akhiru adiga ayaa cid dibdhiga oo khayrka iyo wanaagga ka qadiya laa ilaaha ilaa anta cid xaq lagu caabudaa ma jirto adiga mooyaan waxaa kaluu odhanayaa rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar rabbanaa allahayow aatinaa nasii fi dunya adduunka intaanu joogno xasanatan wanaag nasii wa fi laakhirati aakhira intaanu joognana xasanatan wanaag allahayow nasii marka adduunka ilaahayow xasaniyo wanaag nasii waa nolol wanaagsan iyo islaamnimo diin wanaagsan iyo duunyo wanaagsan allahayow nasii wa fi laakhirati aakhirana xasanatan janno allahayow nasii wey waqinaa waxaad allahayow naga ilaalisaa cadaaba annaari naarta cadaabkeeda ilaahayow naga nabadgeliy oo naga ilaali allahuma inii acuudu bika allahyo waxaan kaa magan gelayaa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa wa min cadaabi annaari naarta cadaabteeda ayaan allahyow kaa magan gelayaa wa min fitnati almaxyaa nolosha nolosha fitnadeedaan ilaahayow kaa magan gelaya nolosha fitnadeedu waa inuu qofku de adduunka ku fidnoobo walmamaati geerida fitnadeeda yani cinda almamaat marka aan geeriyoonayo inaan fidnoobana allahayo waan kaa magan gelaya oo marka aan leexdo markii geeridu ay dhammaato oo khaatimadu iga xumaato iyadana allahayo waan kaa magan gelaya wa min fitnati almasiixi dajaal masiixu dajaalka aakhiru zamanka soo baxaya ama zaman aakhirka soo baxaya ee ummadda fidnaynaya ee dadka markaa gaalaynaya isagana fidnadiisa ayaan allahayow kaa magan gelaya intaa markuu yidhaahdo ayaa haddana wuxuu odhanayaa assalaamu calaykum waraxmat ullah marka halkan wasalaamu buu qoraya wabarakaatuna uu ku daray markaa kuma jirayaane assalaamu calaykum waraxmat ullah oo xaggii midiga iyo haddana assalaamu calaykum waraxmat ullah oo markaa xaggii bidixa assalaamu calaykum nabadgelya dushiinna ha ahaato waraxmat ullaahi iyo markaa ilaahay naxariistiisu wabarakaatuhu lagu dari maayo bidixdana waa saasoo kale yaa la salaamaya waxaa la salaamaya cid alla ciddan midigta kaa xigta ee muslima insi iyo jin iyo malaa'igba waana inaad niyootaana wanaagsan markaad assalaamu calaykum leedahay inaad niyooto hadduu imaam yahay imaamkii ciddaa xagga midig ka xigta ayuu taa ula niyoon ta kalena xagga bidix ciddii ka xigta ayuu u niyoon dadkan ka dambeeyana tuu doonuu raacin ama kuwa horeu raacin ma'muumiintan ku daba xidhan ama wuxuu raacinta dambe ma'muumkii imaamka ka dambeeyey markuu isaguna assalaamu calaykum leeyahay wuxuu niyoon kuwan midigta ka xiga ee aan kaga horrayn ile qaar baa kaaga horraynayo ku soo eegayba goor dhubaa laga yaaba markaa hadduu assalamu calaykum leedahay qaar baaba kugu soo jeesto iyagu kaaga horreeyo assalaamu calaykum ku yidhi marka kuwii aan kaga horraynna inuu kaga horraynaya oo markaa salaamayo ayuu niyoonaya kuwii kaga horreeyeyna uu u jawaabayo kuwii kaga horreeyeyna uu u jawaabayo imaamkii ka horreeyey ee salaamayna labada tuudoona ayuu raacin ama ta hore ayuu raacin ama ta dambe sidoo kale kuwa ka dambeeya iyagana saasuu yeeli markaa waa saas wey waa kii xadiidku lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna fari jiray an narudda cala alimaam marka in salaadda ka baxayn inaanu imaamka u jawaabno marka imaamkii assalaamu calaykum yidhi yaa loo jawaabaya ciddii kastoo kaaga horraysay waad u jawaabaysaa kuwa kale aan kaaga horrayna waad kaga horraynaysa marka sidaa niyooto iyaa wanaagsan sidaa daraaddeed waxay culamadu yidhaahdaan adigoo iska fadhiyo adigoo aan salaad ku jirin hadduu qofkugu ag tukanayaa assalaamu calaykum waraxmat ullah yidhaahdo xagaaguu soo jeesto kusoo salaamo waxaa adigana laguu sunneeyaa inaad wacalaykum asalaam waraxmat ullah ila wuu ku salaamay wuu ku salaamay waa inaad u jawaabto laakiin waxaa la jawaabtu halkan waajib maaha jawaabtu markaan aanaad adigu salaad waajib noqon maysoe iska sunnay noqonaysa maxaa yeelay dee salaan keligaa uu ku salaamaya ama uu maaragtay salaamid keliya ugala jeeday maahee labay xambaarsanta salaadiiuu ka baxayo oo waa rukni waxaan salaaddii ka mid a salaadiiuu ka baxayo iyo iyo salaan uu adiga ku salaamaya labadaasay isugu jirtaa marka maadaama ay laba isugu jirto oonay salaan keliyo adiga lagu salaamayo barax tiran ahayn jawaabteedu waajib may noqone waxay noqotay iska sunno ayay noqotay kitaabkiina sidaasi ayuu inoogu dhan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekhii qoray ha ka jazaa'i siiyo qabriga ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ugu nuuro ilaahay inteenaasi wixii aynu ka faa'iidnay kitaabkaasee cilmi iyo wanaag aynu ka helnay labanlaabkeed oo khayr ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ha siiya musanifkii ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigiisa ha dhaafo kii waalidkii ha dhaafo rabbi subxaanahu wa tacaala jannaatu naciimka xagga sare ha ka geliyo isaga iyo dhammaan dadka muslimiinta iyo innagaba ilaahay subxaanahu watacaala jannat lfirdows ilaclaa haysuu keen keeno dee waa kaas waad arkaysaan imaamkaasi raxmat ullaahi caleyh sheekha kitaabka qoray hadda laba boqoloo sannadood oo dhadhow ayuu mootan yahay laakiin cilmigiisi waa kaa inagoo afrika joogna ina soo gaadhay cilmigu qiimaha intaa leeg buu leeyahay in la dadaalo ayuunbaa muhiim wakhtigii sheekhaasi noolaa dee dad badan baa la noolaayoo ganacsato lahaayoo wax badan lahaa laakiin cidi maanta wax lagaga intifaacaa ma jiraan xoolahoodiina laguma intifaaco wax kale kii waxoogaa awqaaf sameeyey ayaa awqaaftiisii lagu intifaaca laakiin dee waa kaa sheekhaa cilmigiisii meel kastuu gaaraya waqfigii halkuu gaaraya isagu waa intii dee markaa ag joogtay uun laakiin cilmigii mashaariq alardi wa maqaaribahaa buu gaarayay waxaa la doonaya markaa in la dadaalo wakaas waxaa laga yaabaa maalintii aynu bilaabaynay waxoogaa de waxa weeye talow goormuu dhammaanaya baa lalahaa lakiin hadda maxaad dareemaysaa inaynu wax joognayba ma dareemaysid lix dersi baynu sidaa ku qaadannay oo laba usbuuc ahaa ilaahay subxaanahu watacaala haynagu anfaco kuwii ku dhaqmana rabbi subxaanahu watacala haynaga yeelo cilmigeenna ilaahay kama dhigo ka loo adeegsado muranka iyo dooda iyo faanka iyo ummadda iska horgeynteeda iyo jaah iyo magac ku raadin ka markaa waxaa lagu raadiyo ilaahay subxaanahu watacaala cilmigeenna kama dhigo maxaa yeelay kaasi qofka wuu halaagaa una wuu ku khasaaraa un qofka waxba kama faa'iido cilmiga waxaa loo bartaa inuu qofku naftiisana jahli saaro ummadda ilaahayna iyagana uu markaa ku anfaco naftiisana uu ku anfaco uu ku dhaqmo dadkana uu sheego oo iyaguna ay markaa ku dhaqmaan taasaa markaa faa'iidada cilmigu ay tahay niyadaa qofku inuu had iyo jeer aada uga warhayo aada uga warhayo ayaa muhiima ummadda islaamkuna ay ka nabad gasho ku khilaafsan iyo ku waafaqsan iyo ku xumaan ku sameeyey iyo kuwa wax ka tirsanayo intuba inay kaa nabadgelaan baa wanaagsan kii xumaanta kugu sameeyey haddaad ugu badatay intii uu sameeyey in leeg baa lagu ogol yahay laakiin wax kale oo ka badbadin iyo howlo kale ah in la gala ma aha dalabatulcilmiguna isxagxagashada iyo isriixriixadka inay aad iyo aada uga fogaadaan ayaa muhiima aad iyo aad taasi dalabadu ha ugu dadaalaan waxaa laga yaabaa in laba sheekh wax dhex maraan oo mararka qaarkood laba sheekh ay markaa waxa weeyaan wax isweydaarsadaan ma aha ardaydu inay kala raacaan oo waxa weeyaan qolo waliba ay markaa sheekhoodii la cadhooto oo ay wax markaa ama wax meelaha ha ku qoraan ama hadal ha yidhaahdaan ama adinba ha geystaani looma baahna dalabatulcilmigu inay wax xadguduba la yimaadaan cilmigu dee waa inuu ina dabdiyo oo uu ina ilaaliyo oo qofku cilmigiisa uu ka dhiga kii uu markaa ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhowaanaye aanu noqonin kii ummadda uu ku adyadaynayey dadka uu ku dhibayey ee uu markaa ummadda ugu xoog sheeganayay inaanu noqonin ayaa aada iyo aada muhiim u ah waxaa kaloo iyadana aynu markaa isu dardaarmaynaa kitaabka markaa khitaamkiisii wax waloo la bilaababa wuu dhammaanayaae yaan la raagsanin cilmiga yaan markaa la dedejisanin cilmiga dhammaadkiisa goormaad dhamaynaysaa goormaad dhamaynaysaa odhani cilmigani wuu soconaya intaad ka dhimanayso kitaab baa dhammaanaya cilmigu ma dhammaanayo waxaa dhammaanaya waa kitaab laakiin cilmigii ma aha kitaabkii la bilaabaabana wuu dhammaanaya laakiin adiga waxaa lagaa doonaya waxoogaa adkaysiya hadda waan ogahayoo rag baa meelo fog fog ka yimaada rag baa laba bas soo raaca dad baa ka soo lugeeya meel fog oo aan ogahayoo aan xogtooda hayaa waxaynu markaa leenahay ilaahay baa subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka idinku dari doona lugtaa aad boorka soo gelisay man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahara allahu lahu bihi طariiqan ila اljana baa nebigu yuri alayhi الsalaatu wasalaam qofkii wado mara uu cilmi ku doonayo ilaahay subxaanahu watacaala ariiq jannada ah ayuu ugu fududeeyaa markaa wax sahlan maaha meel aad janno ku helayso wixii kaa soo gaadhay dhibaato ihiba yar fudud kol haddaad naar ka badbaadayso jannana helayso faman zuxzixa can الnaari وأdkل الجنة فqad فاaز ba ilaahay subحaanaه وataعaلى yihi marka hala dadaalo dadaalka hala sii labin laabo hala badiyo waxaynu markaa bilaabi doonaa in shاء الlahu taعalى kitaabkii kitaabkan ku xigay habeenka isdiintu soo gelayso waxba markaa fasax uma baahin oo ciiddii de waxaa nagu filan jimcaha weeyaan ciiddu jimcaha fasax baynu nahay sabtidana fasax baynu nahay habeenkii axadoo darsigu bilaabmi lahaana waynu ku darno waxaynu isiri yaan la odhan fasixii ciidda laysma fasixine habeenka axaddana insha allahu tacaala fasax baad ahaan doontaan waxaynu isu imanaynaa habeenka isdiintu ay soo gelayso ayaa inoo ballana haddii ilaaha yidhaahdo labada kitaab waynu isku qaban doonaa labada safiine iyaga ayaa markaa isku imtixaan bay noqon doonaan biidn illahi tacaala wax imtixaana labadooda udhexaysiin mayno saasaa markaa aynu isku ogaan doonaa insha allahu tacala fasax dheerna de waa soo qaadatee bo afar bilood oo corona ah baa laga soo baxay soo maha fasax markaa wax hadda looga baahan yahay inaanay jirin baan u malaynayaa wajazaakum allahu khayran wsala allahu waslama calaa nabiyina maxamed wallah aclam